guddiga doorashooyinka qaranka dalka masar ayaa shaaca ka qaaday in sideed iyo siddeetan dhibic saddex iyo siddeetan boqolkiiba dadka codkooda dhiibtay inay aqbaleen qodobada laga bedelay dastuurka waddankani kaasoo fursad u siinaya madaxweyne cabdilfataax asiisi inuu xukunka sii hayo ilaa iyo sannadda labada kun iyo soddonka laashin ibraahim madaxa guddiga doorashooyinka dalkani ayaa sheegay nisbada dadka masaarida ee codkooda dhiibtay inay gaarayaan afar iyo afartan boqolkiiba dadka xaqa u leh inay codeeyaan kow iyo toban dhibic toddoba iyo toban boqolkiiba dadka codeeyey ayaa diiday in wax laga bedelo dastuurka dalkani halka codadka hallaabay ama khasaaray ay gaarayaan saddex dhibic lix boqolkiiba masaarida ka qaybgalay aftida ayuu hadalkiisa raaciyey madaxa guddiga dastuurka qaranka waddankani qodobada laga bedelay dastuurka dalkani ayaa awood badan siinaya madaxweynaha dalkani iyo ciidamada milatariga ee dalka masar haddaba maxamed buley maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan ee laga bedelay dastuurka waddankani qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waxaa la bedelay muddada madaxweyne uu xilka haynayo taasoo macnaheedu ka dhigan yahay in madaxweynaha hadda xilka haya uu sii joogi karo xilka madaxtinimo ilaa labada kun iyo soddonka sidoo kale madaxweynaha waxaa loo ogolaaday inuu magacaabi karo ku-xigeyno mid iyo ka badana isaguna uu jaangoynayo awoodahooda waxay noqon doonaan sidoo kale waxaa lasoo kordhiyey aqalka odayaasha oo waxa waaye marka sawradii kabacdi waxa weye hadda markii u horeysay la asaasay dastuurka lagu soo daray waxaa sidoo kale awood ziyaada la siiyey madaxweynaha dhinaca wuxuu magacaabaya madaxweyne xereeleyaha guud wuxuu magacaabayaa guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah halkaasoo taas macnaheedu tahay in madaxweynuhu uu awood badan ku yeelanayo goli garsoorka awooddiisa ay gacantiisa gelayso sidoo kale waxaa awood ziyaada la siiyey ciidamada militariga oo waxa weeye awala ku ekaa keliya awoodooda inay xuduudaha ilaaliyaan hase hase yeeshee hadda ugu soo diro qodob ah inay dastuurka iyo dimuqraadiyadda ilaalinayaan iyo dowladda madaniga taasoo macnaheedu ka dhigan tahay dalkan xataa haddii kacdoon ka dhaco in aysan suurtagal ahayn oo ay ciidamada soosoo faragelinayaan aftida ay ansixiyeen dadka masaarida ayaa imaanaysa xili laba toddobaad ka hor baarlamaanka dalka masar uu aqbalay qodobada laga bedelay dastuurka tallaabada wax looga bedelay qodobo ka mid ah dastuurka dalkani ayaa ka dhigan guul usoo hoyatay nidaamka xukuma dalkani iyo guud ahaan taageerayaasha madaxweyne cabdulfataax asiisi axsaabta iyo ururada mucaaradka ee dalka masar ayaa si weyn u diiday arrintaasi waxa ayna ku tilmaameen mid baadil ah ama ka hor imaanaysa sharciga asiisiga xukuma masar ayaa talada dalkani la wareegay sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii kadib markii ciidamada xukunka ay ka tuureen maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaarida si xor ay usoo doortaan maxamed mursi iyo kumanaan ka mid ah ururka aqwaan muslimiinka ayaa ku jira xabsiyada dalkani waxaana ururkooda loo aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalkani masar xuseen saxnuuni v o a qahira